assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka ilaahay sheekooyinkeennii taxanaha ahaa kuwoodii sidada lahaa xubinteennii qaaliga ahayd ee aan badanaa halkan ku qaybsan jirnay waana xubintaan ugu magac darnay xubinta murtida maanta xubintaasoo ah mid biyo kama dhibcaana oo ama mahmah soo gudbisa ama sheeko tusaale u noqon karta nolosha iyo qaababkeeda kala duwan noqon karta xubinteenna murtida maantana waxaa halkan ka soo jeedinaya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubintan iyadii waa xubin joogta ah oo aan muddo dheer soo wadnay waxaana ku soo qaadanaynaa ciidamka iibe sheekadii ahayd waxaa la yidhi wiil ayaa gabadh doontay macnaha gabadh buu doonay gabadha uu doonay xoogaa dhul kale foog ayay ku kala dhaqnaceen waxaana ka dhexaysay ballan hore waagii horeentana dee dadku waxay ahaayeen dad iimaan qabo oo ballanta si kal iyo laaba u xurmeeya ama ilaaliyo ballamaha iyaga dhexdooda hadduu gabadhii doontay waxaa raacay ninkii wiilkii waxaa raacay aabbihii iyo adeerkii haddii aabbihii iyo adeerkii raacay oo maalintii oo dhan la sii socday goor gaaban oo casarkii ah ayaa waxaa lagu soo baxay meel degma waana degmadii lagu tuhmayey gabadha heerkoodu inuu ku noolyahy haddii degmadii la soo gaadhay oo wiilkiin adeerkii iyo aabbihii la socdaan ayaa waxay ku soo baxeen ceel goof ah oo aan korkiisa wax dacu oolin ama haddii ilaahay idmahayo uusan lahaynba wax biyo raadkooda taasoo ah mid lagu garto ceelasha irmaan ama qoyan ee biyaha leh ama laga cabo arrin lagu gartaa haddii ceelkii lagu soo baxay ceelka nin ayaa wadaan ku riday oo ku heesaya ceelkuna korkiisana wax qoyaan ah ma laha ninkii gabadha rabay iyo aabbihii adeerkii oo la socday ayaa isku mar ceelka fiiriyey mase ceelkuba waa ceel qallalan oo salkiisuba uusan lahayn wax biya hadday arkeen way la yaabeen waxay dhaheen waryaa nin yahow waxaan raadinaynay nin hebel hebel la dhaho ayaan raadinaynay waxaana rabnay inaan gabadh uga golo fadhiisanno markii hebel hebel noo sheeg ninkii heestiisiibu iska watay wuxuu ku yidhi ma gabadha heble ah ayaad ka rabteen haawi aniga ayaa adeerkeeda wuxuuna degan yahay hebel hebel meel heble ee aayar sidaa ugu toosa buu yidhi way ka tageen aayar bay iska tageen halkoodii ayay ka sii ambabaxeen way iska sii socdeen heerkii ay u socdeen ayay tageen inta ayna heerkii gaadhin ayay waxay la kulmeen dhacdo kale waana arrimaha qariibka ah ee laga yaabo dadka hadday waxdin dhex maraan in wax fara badan ay ka soo baxaan ahe ay ka soo baxaan nin bay arkeen waxay ku dhaheen warheedhe ninka noocaasa ee ceelkan qallalan ku heesahaya ee wadaanta haysta muxuu ah markaasuu ku yidhi gabadhan aad soo doonteen ee aad aragtaan ayaan haddii ilaahay idmahayo ayuu adeerkeed yahay waana ninkaa aad aragteen nimankii waxaa ku dhacay fajac iyo buufis amaba khalkhal ninkii isaga ahaa ayaa ku yidhi saddex arrimood oo aad la kulanteen intaad waddada kusoo jirteen arrin ka mid ah weeyaan arrintan waana idiin turjumahayaye waxaa weeye ninkaas ceelka qallalan ku heesahaya ee aad aragteen nin islaan konton iyo shan jir ilaa toddobaatan jir ah nin qaba oo haweeney ahaan u qaba weeyaan ninkaa aad aragteen ninkaa isagaa ayuu matelayaa waana ujeeddo garaan ah oo xidhan oo idinka laydinku tijaabinhayey sidaa darteed waad ku dhacdeen itixaankii haddaba heerkii gabadha soo doontay saddex xaalo oo aad la kulanteen mid ka mida weeye ninkaana wuxuu matelahayaa inuu yahay nin islaam weyn oo isaga haddii ilaahay idmahayo hooye u noqon karta ama ayeydiiba ku aadan xila ahaan u qaba arrintaa iyadaa ayuu ugu sheegay nimankii fajac waa ku dhacay waxayna noqotay arrin ay itixaankeeda ku dhaceen waxaana waxay ahayd tusaale loogu talagalay oo ujeeddadu ay ahayd bal inay qoladan caqligoodu sarreeyo oo ay fahmaan arrintan iyada mahmaada maanta aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta waxaa weeye inkaar kaa dhacdo kugu dhacdaa jirta inkaar adiga kaa dhacda oo kugu dhacda ayaa jirta